siciid cabdulaahi deni madaxweynaha dowlad goboleedka puntland oo ka hadlayay munaasabad xarigga looga jiriyey xarun cusub oo wasaaradda maaliyadda ay ka hirgelisay magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa waxa uu madaxweynuhu kalka kaga dhawaajiyey in ay wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka puntland amrayo sameynta lacag shilin ah oo u gaara dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ayaa sheegay in ay jiraan dalal badan oo ay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada hoos yimaaday ay laba lacag oo kala duwan isticmaalaan taasina aysan wax dhibaato ah ku ahayn midnimada ummadda soomaaliyeed isagoo sheegay in ay muddo sugayeen in ay soomaaliya yeelato lacag shilin oo cusub balse taasi lagu guuldaraystay haatanna ay puntland samaysanayso lacag iyaga u gaara oo dowlad goboleedkaas oo kale laga isticmaalo
waxaan rabaa inaan halka uga faro iyagoo raacaya nidaamyada adduunka dalal badan oo federaal oo waxaa jira laba lacagood kale leh macnaheedu ma ah soomaalinimada inaan ka baxnay laakiin waxaan rabaa puntland lacag ay leedahay inaad daraasadeeda bilowdaan oo raadisaan muddaan sugaynay in dowladda mid ah shilin soomaaliya oo midaysan la sameeyo ma muuqdo marka maanta go'aankaas ayaa dawladdu waayadanba ka shaqaynaysay daraasadeeda socota waxaan rajaynaynaa muddo gaaban oo inta lagu jiro haddii ilaah idan ka dhigo in la helo lacag puntland ay leedahay oo hadhow la jaan qaadi doontaa nidaamka maaliyadeed ee soomaaliya markii miyirka iyo maskaxdu soo noqoto oo dad soomaaliyeed oo is-oggoloo nidaam waaxida yeeshaan marka arrintaas waxaan rabaa in hoosta laga xariiqo shaqadii aa waddeenna la dedejiyo
hadalkan ayaa si weyn bulshada soomaaliyeed oo idilu hadalhayeen iyadoo ay dowlad goboleedka puntland noqonayso dowlad goboleedkii ugu horreeyey ee si rasmi ah u samaystay lacag haddii hadalka madaxweynaha puntland dhaqangalo